raxmaani raxiim duurnimo wanaagsan ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka radio muqdisho baarlamaanka federaalka ayaa gudagalay kadoodista hanaanka doorashada ay u dhacayso sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa tababar ku saabsan diiwaangelinta hubka fudud u furtay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka dowladda shirweyne looga hadlayey doorashada suxufiyiinta qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta saxaafadda adduunka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayaa kulan la qaatay madax ka socotay hay-adda faw iyagoo kulankaasi ay uga hadleen tababarro ay siin doonaan shaqaalaha wasaaraddaasi maamulka koonfur galbeed ayaa tababar u soo xiray maleeshiyaad ka soo goostay ururka al-shabaab kuwaasi oo ku biiray ciidamada daraawiishta maamulkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayey horumarinta waxbarashada gobolkaasi maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabada ka dhacday magaalada jowhar taasi oo uu ku bogaadiyey howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ay ka soconaya gobolkaasi akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa maanta ka qayb galaya tartanka codbixinta gobolka indiyaana
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
isku soo noqod wanaagsan waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku aastaysan tahay saddexda bisha shanaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan baarlamaanka federaalka ayaa gudagalay kadoodista hanaanka ay u dhacayso doorashada sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kulan ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka waraysi ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo haysa wariyaha iyaga nasre bashiir cali wilaasha baarlamaanka soomaaliya maanta ku yeeshay kulankooda ee caadiga ahayd magaalada muqdisho siduu qorshuhu ahayd oo gudagaleen doodii ku saabsan qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka la filayo soomaaliya ka dhacaan waxay ballan tahay inuu maanta ra-iisul wasaaruhu yimaado si su-aalo uga jawaabo golayaasha balse taasi beddelkeedii qaar ka mid a xildhibaanada ayaa dalbaday in ay marka ugu horreysa inta aan loo gudagelin su-aalaha ra-iisul wasaaraha ay keli uga doodaan arrinta maadaama ay tahay arrin la xiriirta dhinaca sharci dejinta sidaas kadibna haddii ay u baahdaan rasaaraha ay u yeertaan taas ayayna xildhibaanadu u odeeyeen islamarkaana jir gashay xildhibaanada waxaa isqortay xildhibaano gaaraya soddon iyo dhowr xildhibaan dhammaantood xildhibaanada hadaladii sidii kale aad bay isuu raacsanayeen waxaa ka mid a inaysan baarlamaanku diyaar u ahayn muddo koransi loogu daro baarlamaanka iyo hay-adaha dastuuriga ee federaalka waxay sheegeen balse in loo baahan yahay in qorshaha xukuumadda ay noqdaan mid ku salaysan waktiyaysan isalaan warqadda ra-iisul wasaaruhu hadda loo qaybiyey baarlamaanka xildhibaanada waxay leeyihiin kuma xusilno xilliga ay dhacayso doorashooyinka ha noqoto midda baarlamaanka iyo midda guddoonka iyo sidoo kale iyo madaxweynaha labadaba
waa gartay dooda marka ma waxay u muuqataa mid maanta uun kusoo gebagaboobaysa mise doodu waa ay sii socon doontaa
waad mahadsan tahay dooda maanta xildhibaano dhowra ayaa hadlay waxaan loo ballamay in daala idmo doodu ay sii socoto ilaa maalinta birasoo ah kulankii baarlamaankana wuu soo xirmay laakiin waxaa marka aad fiirisid guud ahaan dooda baarlamaanka waxay dhacaysay in xeerkaane ama iisha qorshahaani la waafajiyo dastuurka meelgaarka ee dalka inta aan la meel marinna loo baahan yahay in wax laga bedelo dastuurka meelgaarka ee dalka qodobka lixdan iyo saddexaad way ku xusun tahay in laba kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya ka qabsoomaysa doorasho qof iyo cod maadaama taas een la gaari waayona ay tahay in wax kasta oo la samaynayo ama sharci ha ahaato ama qorshe ha ahaata in lagu saleeyo dastuurka Een, qaar kale ayaa qabay een, oo baarlamaanka ka tirsan inaan waqtigaasi aad la awoodin balse een, ay tahay laga maarmaan in bal een, xee- qorshahan xukuumadda loo sameeyo time caddaynaya in tusaale ahaan in waqtiyadii doorashooyinka maalintii labadii kun iyo iyo iyo labiyo tobankii way caddayd maalinta la qabanayo een, doorashada guddoomiyaha baarlamaanka xulista baarlamaanka iyo maalinta la dhaaranaya dhammaan sidaasoo kor loogu caddeeyo
wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa tababar ku saabsan diiwaangelinta hubka fudud u furtay saraakiil ka tirsan hay-adda ammaan hay-adaha ammaanka dalka cabdirasaaq shiine ayaa arrintaasi isha noogu hayay
tababarkan oo lagu baran doono inta uu socdo diiwaangelinta hubka fudud ee dalka yaalla ayaa wasaaradda amniga waxay u qabatay shan iyo toban sargaal oo laga soo kala xulay talisyada milatariga booliiska nabasugidda iyo asluubta waxaana furay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha yuusuf cali maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ayaan weydiinay muddada tababarkan uu socon doono iyo wax lagu baranayo tababarkan wuxuu soconayaa muddo saddex maalin ah wuxuuna lagu baranayaa sida loo diiwaangeliyo hubka muhiimada ugu weyn waxa weeye sida loo diiwaangeliyo hubka oo sharci loo sharciyeeyo hubka waxaa ka qayb galaya shan iyo toban dhalinyaro ah oo ka kala yimid eh, qeybaha amniga sida booliiska nabad sugidda militariga iyo ciidamada asluubta agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha yuusuf cali maxamed ayaa ka hadlay habka ay u bilaabayaan diiwaangelinta iyo sharciyeynta hubka fudud ee dalka yaalla waxaan wadnaa qorshe ah in eh, marka hore aynu diiwaangelino hubka ciidanka uu haysto waxaynu ku garab wadnaa in aan diiwaangelino shaqaalaha dowladda dadka shacabka ganacsatada in ayagana ugu baaqno in hubka ay wataan iska diiwaangeliyaan wasaaradda iskana sharciyeeyaan Eh, waxaa jiro waxyaale looga baahan yahay qofka muwaadinka wuxuu xaq u yeelan karaa in uu hub qaato laakiin hubka waa inuu ku haystaa si sharci ah midka waafaqsan sida sharciga ayaa la haysan kale hubka aan sharci daradaana wuxuu noqonayaa hub sharci darra oo wuxuu yeelanayaa dembigiisa wasaaradda amniga gudaha soomaaliya ayaa soo jeedisay in lagala shaqeeyo aruurinta hubka sharci darrada ah oo wasaaraddu ay ku sheegtay inuu qayb ka yahay amni darrida mararka qaar ka dhacda soomaaliya cabdirisaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka muqdisho khalid shiine shirweyne looga lagu dooranayay hogaanka ururka suxufiyiinta qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo maantana ay ku beegnayd maalinta saxaafadda adduunka ibraahim guudle isxaaq ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan inoo haya
waa mahadsan tahay ee maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirweynaha qaran ee looga hadlayo ayaha iyo mustaqbalka saxafiyiinta soomaaliyeed kaasoo ee maanta oo bisha may waxay tahay ka furmay muqdisho ilaa iyo shanta saacadoona ugu dambeyn shirkaaskana ee waxaa la rabaa in lagu doorto hogaanka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee musaj oo la rabo in sanadaha soo socda uu hogaamiyo ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed Een, waxaa ka qayb galay een, ah, saxafiyiin soomaaliyeed oo gudaha magaalada muqdisho ee dowlada dalka iyo dalka gudihiisaba ka imaaday qaarkood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ururada haweenka iyo sidoo kale martisharafka lagu xisuumay shirka ka qabtay Een, sidoo kale munaasabad oo guda socotay oo ahayd saddexda bisha may oo ku beegan maalinta xuriyadda saxaafadda adduunka oo iyana ee goobta ah, lagu xusay iyo shirka iyaamo ku saabsanaa madaxdii iyo mas-uuliyiintii kale ee warbaahinta ee kasoo qayb gashay ee shirka ee khudbadihii ay ka jeediyeen ee halkaasi maxaa ugu muhiimsanaa waxaa ugu muhiimsanaa intii in dardaaran loo jeedinayo iyo baaqa dadka een ah, een ah, doonaya in xilkan ay isku soo sharaxeen oo musharaxiinta kuwaas oo lagula dardaarmayay haddii ay ku guulaystaan in si daacadnimaha ururka ay u hogaamiyaan oo sanadii lasoo dhaafay ay ogsanyiin saxaafiyiintu ay jahawareer ku jireen iyo in saxaafiyiinta lagula dardaarmayay in lafahantoodaba ay doortaan shaksi ee fahmi kara dhibaatada saxaafiyiintu ay ku shaqeeyaan een, eh, way joogna u ahaa xaaladda saxafiyiinta iyo dhibaatooyinka ay la kulmayeen kana samatafixin kara inaysan muhiimadu ahayn in saxafiyiinta dhibaatada laga badbaadiyo laakiin muhiimadu ay tahay in saxafiyiinta laga warqabo oo wax walba oo dhib dhacayana laga warhayo qof way joog u ahaana ee saxafiyiinta ee codkooda ay siiyaan ay u badan khudbadaha badanaa haddana waa ay soo dhowdowday beri ayaa lagu ballamay in sagaalka subaxnimo ee dib la isugu soo laabto ilaa iyo shanta bishan oo dambeyn doorasho way
kaasina wuxuu ahaa ibraahim guudle isxaaq oo ka warbixinayay shirweynaha maanta ka furmay magaalada muqdisho ee ku saabsan saxaafadda wadorashada saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ayaa kulan la yeeshay madax ka socotay hay-adda faw iyo isagoo dhanka kalena kala hadlay tababarka shaqaalaha wasaaraddaasi maxamed cali cumar jubba ayaa inoo fiirinaya qodobkaasna kulankan wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo uu la qaatay mas-uuliyiin ka socotay hay-adda faw ee qaramada midoobey u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay hay-adda faw wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda siciid jaamac maxamed qaalib iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga saalax cabdi axmed iyo wasiirka kalluumaysiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana looga hadlayey kulanka sidii hay-adda faw iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ay isaga kaashan lahaayeen sidii tababaro loo siin lahaa shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo diyaarinta shir ay iskugu imaanayaan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo wasaaradaha kalluumaysiga ee maamul goboleedyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda saalax cabdi axmed oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ee faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxa looga hadlay isigoo dhinaca kala digniin u diray maraakiibta sida sharci darada ugu jilaabata xeebaha soomaaliya kulankii maanta wuxuu ku saabsanaa exactly waxay ahayd in horumarinta wasaaradda waxyaabihii tababaradii ay naga caawin jireen iyo kulamo kale oo la rabo la diyaarinaya sidii gobolada wasaaradihii gobolada ay iskugu imaan lahaayeen kulamadooda loo diyaarin lahaa iyo un general training iyo projectyaal kale oo cusub oo aan rabno inay auda iyo caalamka kale ay naga caawiyaan iyo bangiga adduunka waxaa jiray maraakiib ajnabi ah oo baddeenna ban warba iska soo galo maraakiibtaas waxaan rabnaa inaan digniin aan u jeedino maalin dhaweyd waxaa noola soo sheegay maraakiib chinese ah waan la xiriirnay annaga ururada aan ka mid nahay oo i o t c-ga iyo i o c-ga iyo yacni indian ocean tuna commissionka ururadaas caalamiga oon ka mid nahay ayaan u riboor garaynay ayagana waa lasii riboor gareeyey waxaan filaynaa marka iyaga warninkaas inay qaadan doonaan wax allaale wixii soo galana annaga aan ganaax u jeedin doono maxamed cali cumar jubba raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliyana waxa ay tababar u soo xireen maleeshiyaadka ka soo goostay al-shabaab kuwaasi oo ku biiray ciidamada daraawiishta maamulkaasi siraajisin isxaaq wariyahayaga ayaa inoo haya tafaasiir ku saabsan warkaasi
ku dhowaad afartan dhallinyaro oo isugu jira rag iyo dumar oo muddo tababar uga socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta munaasabad waxaa ka dhacday magaalada baydhabo oo tababarkaasi loogu soo xiraya munaasabadan waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi ahna wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka waxaa sidoo kale munaasabadda ka qayb galay wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagacelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed eelay wasiirka hubka dhigista dhagacelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed eelay ayaa ugu horreyntii ka hadlay goobta waxaana hay-adaha qaramada midoobey uu ka codsaday inay ku dadaalaan sidii ee dhalinyaradan ka soo goosanaysa al-shabaab ee soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya tababaro kala duwan loo siin lahaa waxaa sidoo kale uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirooyinka dadka ka soo goosanaya al-shabaab islamarkaana soo galaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyaguna mar walba ay u taagan yihiin sidii ay usoo dhoweyn lahaayeen dadkaasi gebagabadii waxaa goobta ka hadlay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi waxaan u mahad celiyey dhalinyaradan maanta tababarka loo soo xiray lana barayay xirfado kala duwan ku aflaxay marka waxa uu sheegay ama uu ku dhiirigeliyey in xirfadihii la baray ay ku shaqaystaan islamarkaana dowladooda ay aaminaan dalkooda in ay aaminaan waxaana sidoo kale baaq u diray dhallinyarada al-shabaabka ah ee haddeertan ka soo horjeeda dowladda soomaaliya inay isu soo dhiibaan dalkooda haddii ay diidaanna dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ka go-on tahay sidii ay ugu tirtiri lahayd deegaanada hoos imaanaya gobolada koonfur galbeed soomaaliya
raaji sheeh isxaaq oo inoo soo koobayay tababar loo soo xiray maleeshiyaad ka soo goostay ururka al-shabaab oo ku biiray ciidamada ah daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada gobolka mudug sida uu ku soo warramaya wariyahayaga cabdirasaaq maxamed axmed oo inooga soo warrama gaalkacyo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug abshir cabdi shiikh oo ay weheliyeen xubno ka tirsan waaxaha kala duwan ee wasaaradda ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlaya sida loo horumarin lahaa waxbarashada gobolka mudug taas oo lagu qabtay xarunta dugsiga sare s o l ee magaalada gaalkacyo kulanka oo ahaa mid ay goobjoog ka ahaayeen aqoon-yahano culimaudiin iyo qaar ka mid ah bahda waxbarashada gobolka ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay iskuduwaha wasaaradda waxbarashada galmudug ee gobolka mudug axmed jaamac aadan qooday waxauna ka warbixiyey ajendaha kulanka iyo sidoo kale buugaa kuwa waxbarashada ay wasaaradda waxbarashada galmudug oo kaashanaysa ururka caalamiga u s aid ugu talagaleen inay siiyaan iskuullada ku yaala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kuwaasi oo kor loogu qaadayo aqoonta waxbarashada ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada magaalada gaalkacyo muhiimadda maanta xafladani ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada wuxuu ahaa wareejinta buugtaas librariga u talagalnay oo ay isku kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo u s f sidaa darteed waxaan rabnaa oo ugu talagalnay macnaheedu u ahaa in kor lagu soo qaado waxbarashada iskuulkan ama ardada si ay u daalacdaan buugtan una ogaadaan macluumaadka dhabta ee ku jira sheekh muxiidiin yuusuf barre oo ku hadlaya magaca guddiga waxbarashada dugsiga sare s l ayaa uga mahad celiyey wasaaradda waxbarashada galmudug iyo hay-adaha ka caawiya horumarinta waxbarashada sida mar kasta ay u garab taagan yihiin bahda waxbarashada waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca c e c da aad baan ugu mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka gaysatay oo ay u horrayso wasaaradda waxbarashada hay-adaha kale ee caawiya waxbarashada kulanka ayaa intuu socday waxaa ka hadlay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare s l iyagoona uga mahad celiyey wasaaradda waxbarashada galmudug buugta ay soo gaarsiiyeen iyo dadaalka ay ugu jirto horumarinta waxbarashada bulshada soomaaliyeed ee reer galmudugga ugu dambaynna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug abshir cabdi shiiqow oo soo xilay kulanka ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay wax weyn ka qaban doonaan baahiyada waxbarasho waxaan rabnaa maanta inaan maaragtay idinla wadaagno farxadda aad dareemaysaan oo ah in qayb ka mida baahidinii maanta halkan lagu daboolayo baahidaas oo ah ku salaysan mustaqbalkiina dhow iyo kan fog intaba inay garab istaagto intii karaankeedana ka daboosho haddii ilaaha idhaahdo baahiyada uu dareemayo iskuulkan iyo iskuullada lamida ee galmudug ku yaalla cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo maamulka gobolka shabeellada dhexena waxa uu ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada jowhar isagoo ku bogaadiyay howlgalka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ka soconaya gobolkaasi wariyahayaga cabdishakuur cali axmed oo halkaasi howlo shaqo ugu sugan ayaa warbixintaana inoo soo diray munaasabadan casha sharafta ahayd ayaa ururka haweenka qaranku waxay u sameeyeen doobabka dhaqanka ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa dhactaal u ahayd casho sharafta ka hadalka dhammaystirka shirka maamul sameynta labada gobol oo odayaashu ay garwadeen ka yihiin waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi guudlaawe waxaana uu goobta ka sheegay in gobolka shabeellaha dhexe uu ka socdo howlgalka dhanaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab isagoona ciidamada ku dhiirageliyey dadaalka ay ugu jiraan in al-shabaab guud ahaan laga cirib tiro geyiga soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay haraadiga ku yihiin ee gobolka waxaa kaloo rabaa inaan xaqiijiyo dhibaatadu iyagay ku badan tahay saddex ay ugu jibaarantaa intay iyagu goobta uga dhimatay khasaaraduna iyagay ku dambaynaysaa nimankaasu way sii daciifeen meesha dagaalka looga soo bilaabay sidaad ogtihiinba muqdisho ay heeday haddana waa meesha ugu dambaysa meesha maaragtay dagaalka uu ka dhacaya labadan maalmood inta yar ay ku go'doonsan yihiin dalka ay ka joogaan oo farakutiriskaana insha allah haddii ay raalli ka noqdo
gudoomiye guudlaawe ayaa dhanka kale waxa uu duubabka dhaqanka ka codsaday in haweenka soddon boqolkiiba ugu yaraan laga siiyo maamulka la dhisayo haddii aan usoo naqdo munaasabadan hadda aan ku sugannahay inaan uga mahad celiyo ururka haweenka mugasha ay dhigeen markaan xafladaha isugu nimaado waxaan arki jiray iyagoo boqolkii siddeetan ay goobta ku fadhiyaan labaatanna raggaa ku fadhiya waxaan kula kaftami jiray war aawa raggii ma shabaab ay ka cabsanayan dumarku waa maaragtay bannaanka ay soo istaageenna waxaa ku dhaca raggaa dhii waxaan rabaa way mudan yihiin boqolkii soddon waxaan rabaa maamulkii laga dhisay gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan maamulkii ka soo baxay inuu reference u noqdo amba meelay intay nool yihiin soo qaataan sid muuqdaa nagala siiya meeshaase midda qaranka intaas iyo ka badan ha nagala siiyo waxaan rabaa marka duubabka dhaqanka inaan idhaahdo dadaalkiina sii laba jibaana haddii ilaahay raalli ka noqdo waa midho dhalaa waxaad ka shaqaynaysiin waa wa- waa wanaagi gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed bature sheekh axmed gaballe ayaa ka hadashay ahamiyadda maamulka loo sameynayo labada gobol uu u leeyahay bulshada dawladda ayaa wax hagaajin karta dawlad ayaa waxay dhalin kartaa inay daboosho baahida masaakiinta iyo danyarta si loo helo marka dawladnimadaas baahsan oo ka eh, jawaabta baahida shacbiga ku nool labada gobol oo ah dad u qalma inay helaan xuquuqda ay leeyihiin iyo cadaaladda fadhiga aad u fadhidaan ead u dhabar adeegteen ee habeenii maalin aad u soo jeedaan waxaan idinku siinaynaa taageero ugaas maxamuud cali ugaas ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi iyo suldaan rashiid oo ku hadlay afka duubabka dhaqanka oo uga mahadceliyay ururka haweenka casho sharafta ay u sameeyeen dhaqanka labada gobol ayaa sheegay inay isku raaceen inta badan waxyaabihii ay kaga wada hadlayeen wejiga labaad ee shirka maamul sameynta oo la xidhiirtay in beeraha labada gobol ay qabsadaan maamulka waxaan rabaa marka rag garabka uu idiin saaran yahay hooyaad tihiin walaalaad tihiin gabaraad tihiin waxaan rabaa idinkuna ogaada rabbina waa idin qiimeeyey marka waxaan rabnaa marka inaan anagoo isku kalsoon aan shaqayno beertana la abuura wax soo saarka soo saara midhaha qeyrkaad kullidan ka qaata howl badan ayaa la qabtay Eh, waan dadaalnay inta badan duubabkii iyo maxaan idhaahdaa eh, dad badanna waa hawsha si fiican ayay mataqaanaa iskugu yimaadeen Eh, sida hortay loo yeelin waxaan rajaynaynaa duubabka walaaleen oo naga maqanne waxaan ka rajaynaynaa oon weliba ka codsanaynaa in insha allahu tacaala ayna soo garab istaagaan oo hawshaan inala qabtaan marka waxayna waanu daboola yihiin dhaliil ma jirto maalintii dawladda timaad ayaan waxayni kubud iyo farxan ku dhiiweynaa ma aha haantayna waanu abaaburin tahay maalinkii eh, wasiirka arrimaha gudaha noo yimaad ama dawladda nin alla ninkii noo soo hormaro ayaan wixii qabani aan u sheegaynay cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe halkaad warkaasi kala socotaan oo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aqbalaadka caalamkana waxaa ugu waaweyn musharaxa xisbiga jamhuuriga maraykanka ayaa maanta ku tartamaya codbixinta gobolka indiyaana goobaha codbixinta gobolka indiyaana ayaa maanta dalkaasi maraykanka ka furmay halkaasi oo maanta ay ku tartami doonaan musharaxiinta xisbiga jamhuuriga waa donald tom iyo tartamaha kale ee la tartamaya ee aadka iskugu dhow yihiin ted cruis guulaha tom ayaa gaaray ayaa u horseedaya haddii gobolka indiyaana uu maanta ku guulaysto in uu u tartamo xisbiga jamhuuriga ee u taagan qabashada xilka madaxtinimada xisbigaasi waxaana xisbigaasi uu doonayaa in madaxtinimada doorashada bisha nofembar ay ku soo baxaan codbixinta ugu dambeysay ee dhinaca ra'yi aruurinta oo ay samaysay n b c news ayaa muujinaya in tom shan iyo toban dhibcood uu ka horeeyo ted cruis waxa uu ted cruis yidhi muhiimadda guusha ayaa ah in aan la tartamo mana ka tanaasuli doono in aan la tartamo dadka igula tartamaya ayuu yidhi xisbiga jamhuuriga sidoo kaleeto tom ayaa sheegay in uu la tartami doono ted cruis uuna guulo fiican kasoo ka dhali doono sida uu sheegay waxaana uu sheegay in guusha hadduu ka gaaro ninkaasi kula tartamaya xisbiga jamhuuriga uu hillary clintonna iyadana ka guulaysan doono bal- balse ted cruis ayaa sheegay in uusan marnaba ka tanaasuli doonin musharaxnimada xisbigiisa xataa haddii lagaga adkaado gobolka indiana dhinaca kaleetana dimuqraadiga ayaa hillary clinton waxa ay kula tartami doontaa musharaxa xisbigaasi ka- ka sharaxan isaguna waxaana ay sheegtay haddii ay ka guulaysato in ay isu soo taagi doonto ama ay u taagan tahayba xisbiga dimuqraadiga dhanka madaxtinimada ee nofembar waa madaxti- waa kulanka la qaban doono ama tartanka la qaban doono bisha nofembar ee ku saabsan doorashada madaxtinimada dalkaasi maraykanka akhbaaraadkii guud ahaan inaga soo gaaday gudaha iyo caalamka kaleba waa inaga inaha anigoo nicmo cabdisiciid ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinayay asxaabtii igala qayb qaadatay ee igula jirtay warka duhurnimo dhammaanteen oo isku duuban waxaannu idinkaga tegaynaa intaan mid la mida ku kulmayno sidaa iyo isma dhaafno nabadged